asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha badan kaga hadalno taasoo ah mid haddii eebbe idmahayo tusaalayaal aad iyo aad u fara badan ina tusta mahmahdan ama xubinteenna murtida maanta waxaan isku dultaagaynaa waa mid ina tusinaysa noloshii hore ee soomaalida noloshii hore ee soomaalida maxay ahayd waxay ahayd nolol laga yaabo inayna toosh lahayn ay soo saarta iyadu oo iftiin ahaan ay u isticmaasho waxay ahayd nolol inta badan dayaxa iyo gudcurka ku guuraysa waxay kaloo soomaalidu ciirsan jirtay waxaa loo yaqaana aqoonta aqoonta dhulka waa cajiib waxayna cajiib ku tahay adiga oo gudcur meelo rowla jooga oo roobda-ayo oo laga yaabo unkadka iyo gugaca iyo jacda iyo wiriqda iyo haddii ilaah kuusuma ogolyahay shagagaxda roobka iyo caydhku ay isqabteen ayaad haddana guuri waxaad ku guuraysaa deegaan aad iyo aad u dheer oo laga yaabo shan iyo toban kilomitr ama waxaan loo yaqaano shan iyo toban cabaarood cabaarood markaan ku leeyahay kunkii mitirba soomaalida cabaar bay u taqaanaa cabaarkaas cabaarahaas marka markii laysu geeyey innaga hadda waxa laga yaaba kilomitr haddii lagu dhaho afsoomaali bal ku sheeg inaad xataa eray bixin uga weyda afkaaga hooyo laakiin cabaar baa la dhahaa cabaar shan iyo toban cabaarood haddaan ku dhaho shan iyo toban kilomitr toban cabaarood haddaan ku dhaho waa toban kilomitr hal cabaar haddaan ku dhaho waa hal kilomitr waa eray bixinta aniga gaarka iyo afkayga hooyo waxyaalaha aan ku isticmaalo ayay ka mid tahay aniga markii meelheblo meeqay jirtaa markii la dhaho waxaan dhahaa shan iyo toban cabaarood ama labaatan cabaarood bay jirtaa sababto maxaan isticmaalayaa afkaygihooy waxaan kaga maarmay inaan kilomitir isticmaalo oo isagu luuqad qalaad ah sababtoo anugu nin qalaad ma ihii afkaygii hooyo ayaan isticmaalaya waxaan kilomitirkii wax nalaga dhaadhiciyeen rag baa soo safriyey oo si ay afkii hooyadood qaali uga dhigaan inoo keeno maxaa diidaya marka aniguna afkii hooyaday inaan qaali ka dhigo dadka intii damiir la-aan iyo cuno raaca iyo maaragtay haye raaca iyo la jiitaaga iyo waxyaalahaas aniga muhiim ima aha waxa weeye taas iyadii marka aqoonta ayay dadka ka kabaysay waxay kaloo ku tusinaysaa guuraha hameenku inuu mid aad iyo aad dhibaatooyinkiisa u wata uu ahaa oo qaniin lahaa oo xantaq lahaa oo bohol lahaa oo turunturo lahaa oo jilaafato lahaa oo qoofal lahaa oo qodox lahaa wax badan bay ku tusinaysaa wax badanoo abayaasheen iyo awayaasheen ay ku noolaayeen oo inagu hadda aynaa ku noolayn ayaa jira laakiin u baahan inaynu xusno oo dareenka aynu la soconno waalidiinteenna aanu ducayno in ilaahay qabriyada u waasiciyo qabriyadana ilaahay u nuuriyo ilaahay inagiyo waalidiinteena iyo waalidiintoodna haynoo wada dembi dhaafo ayaan leeyahay aamiin haddii eebeedmaya marka xubintan waxay leedahay guureeyo ku socod waa u wada god guureeyo ku socod dhul waa u wada god halkaa maxaa kaaga baxay waxaa kaaga baxay mid garab taalatii ahayd bil saddex heerra bay kaa kaxaysaa heerre kuma goyso bil saddexdu maxay ahayd iftiin yaroo maaragtay fiidka hore intaad yaro ku dhaqaaqday intaad heerihii gaadhin kaa demin oo laga yaaba inaad gogoba ku dul dhacdo ama aad quula dheerdheere iyo sarmaanjiif iyo wax dema ku dhahda ama geeda ku xigtaan waa dhibaatooyinkii iska jiray ee noloshu ay lahayd ayay qayb ka tahay waxaasoo dhan iyo culaysyadii jiray bay ku tusinaysaa marka haddii heemeyn maayo waxay ku leedahay guureeya ku socod dhul waa wadagod guureeya ku socod ama guure ku socod dhul waa wada god halkaa waxay ku tusinaysaa in noloshu ay aad iyo aad u qalafsanyeen oo dhulkao dhan wada god iyo qodax iyo hantaq iyo waxyaalo fara badan iyo halis fara badan inuu lahaa bay halkaa inaga tusinaysaa guure ku socod dhul waa wada god bay ina leedahay mahmaahdaasuna waxayna tusinaysaa noloshii adkayd ee horay soomaalidu ay ugu noolayd ilaa iyo maanta dad fara badanoo soomaliya walow hadda dee toosh la haysto oo waxyaalo kale oo ama gaari la haysto bibigaad iska qaadanayso oo adduunkiiyo hawlihiisa ay tahay haddana waxaasaa la soo maray mahmaahda maanta aana ku soo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi gobbay xurmo deeqdaa gobbay xurmo deeqdaa